Kooxda caafimaadka bulshada ee Iowa waxay soo warinaysay saddex dhimasho oo kale oo la xiriirtay COVID-19 oo ku nool gobolka Woodbury Isniintii. Ilaa boqol todobatan iyo hal tan iyo bilowgii cudurka faafa. Toddobaad gudiyahaas Iowa waxay ku dartay 247 dhimasho iyo in ka badan 10,000 oo kiisas cusub oo coronavirus ah. Degmada Woodbury waxaa ku jiray 17 kiis oo dheeri ah oo maanta la diiwaangeliyay iyo heerkii tijaabada 14 maalmood oo ah 15.5 boqolkiiba. Taasi waa boqolkiiba laba boqolkiiba toddobaad ka hor. Caafimaadka degmada Siuland wuxuu soo saaray warbixin isbitaal toddobaadle ah oo muujisay waxooga koror ah oo boqolkiiba imtixaanada togan ee cusbixii dhammaaday 27kii Disembar. Warbixinta ayaa ayaa sheegtay horumarka hore ee heerarka infekshanka ah ayaa u badan tahay inay ka deeshaan isu imaatina yaryar iyo dadka wajiga duubtay. Si kaba si kastaba ha noqotay, xilliyada ciidaha shaqsiyaadka waxay laga yaabay inaysan ku daadilin inay raacaan tilmaamaha. South Dakota waxay diiwaangelisay in ka badan 2,000 oo kiis cusub hal usbuucii gudaheed iyo 67 dhimasho dheeri ah. Nebraska waxaa ka jiray in ka badan 7,000 kiis oo cusub toddobaad gudihiis iyo 113 dhimasho dheeri ah. Saraakiisha caafimaadka ee degmada Dakota waxay ka deereen laba dhimasho oo kale tan iyo wixii ka dambeeyay cusboonaysiinta sanadka cusub. Sanadka cusub. Waxaa jiray 23 kiisas oo dheeri ah loo soo sheegay maanta. Xer ilaaliyaha guud ee Iowa wuxuu ku digay khiyaanooyinka dhici kara maadaama dadku bilaabayeen helitaanka xudunta cintada. Guddiga Ganacsada ee Federaalka wuxuu leeyahay dawladda kuma soo wici doontaa qoraal uma uma soo diri doontaa kumana soo xiriir doontaa warbixinta bulshada si ay u weydiiso lambarka bulshada, koontooda bangiga ama nambarka kaararka deynta. Waxaa inta dheer ma ma heli kartid lacagteeda si dhaqso leh iyada oo la mariyo dhinacyada saddexdaad. Lacagta waxay ku imaan doontaa debaaji toos ah jeeg jeeg warqad ah ama kararka kaarka deynta ee bixinta sameynta dhaqaalaha. Dhaqaaluhu wuxuu ku sii socda inuu suu hagaago sagaal gobol oo Midwest iyo Plains ah oo ay ku jiraan Siuland. Hase yeeshee hogaamiyayaasha ganacsigu rajo yar kama qaawan kadib markii ay soo kordheen oo kordhinka si kiisas coronavirus ee gobolka. Sida laga sheegay saxan saxan cusub ee bilay ah oo la sii daayo Isniinta.